cabdiraxmaan maxamed talyalne oo shalay u tartamay xilka guddoomiyenimo ee golaha wakiilada oo hore u sheegay inuu aqbalay natiijada ka soo baxday fadhigii golaha ayaa sheegay inuu ka noqday aqbalaadaas cabdiraxmaan talyalne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee golaha wakiilada sagaal iyo soddonka xildhibaan ee codeeyey cidda ay u codeeyeen waa cabdiraxmaan maxamed talyalne sidaa darteed speaker of the house somalilan waa aniga mar cabdiraxmaan la weydiiyey sida uu isu qabanayso aqbalaadiisa hore iyo ka noqoshadiisu mar haddii uu hore u qirtay in hal cod lagaga guulaystay waxa uu ku jawaabay sidaan go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan guddoon shirkii sidaasuu ku xidhmay waan taaniyadeey ninkii la baratamayey ee codbeerida halka igaga guulaystay sidii markaannu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay arrintii waa isbeddeshay markiiba golaha dhexdiisa waxaa ka dhacday sagaal iyo soddonka adigaa lahaa siddeed iyo soddonkuna wuxuu ahaa baashe maxamed faarax arrintaa ha la hubsadaa layidhi ereyadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xogaymihiisii dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyey aad iyo aad bay taa uga gelgisheen waxay igu yidhaahdeen ilow ilow waxaanu qaadan karra maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa taa anigu waxaan is idhi ha ku degdegin dabadeed gelinkii dambe shir baanu yeelannay ilaa galabnimadii oo dhan sagaal iyo soddonkii xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimi oo aan ninka maqnayn sagaal iyo soddonkaas waxay qireen inay dhammaantood u codeeyeen cabdiraxmaan taliyanle mudana taliyanle waxa uu sheegay in arrintani maxkamad sharciga u gudbinayaan islamarkaana sida uu hadalka u yidhi ay tahay aqlabiyad mudanayaal maaha waa arrin u baahan sharci nihaayadeeduna maxkamadday tegaysaa maxkamaddaa taa wax ka odhanaysa anigu haddaan markii hore taaniyadeeyey markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hor timi walow aanu ka hadla arrintan guddoomiyaha cusub ee shalay loo doortay golaha wakiilada baashe maxamed faarax haddana xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay guddoomiyaha sharciga u aqoonsan tahay baashe maxamed wasiirka warfaafinta cusmaan cabdilaahi saxardiid cadaane oo mar dhoweed warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay inay u hoggaansamayeen xukuumad ahaan waa sida uu hadalka u yidhiye go-aankii shalay ka soo baxay golaha wakiilada maraan wasiirka weydiiyeen maadaama muranku u dhexeeyo waaxda sharci dejinta ee wakiilada islamarkaana ay sheegeen inay waddo sharciga u marayaan arrinkooda doorka xukuumad ahaan uga bannaan inay ka hadlaan iyo inka hadalkooda arrinka sii murgin kara iyo in kale waxa uu ku jawaabayw
wixii golaha sharcigii ka soo baxay golaha ee cabdiraxmaan ciro ku hambaliyeeyey ee cabdiraxmaan taliyeele ku hambalgeeyey kiiun baanu taagannahay inaad saqda dhexe labiyo tobankii habeenimo aad ku dhowaad aad tidhahdo guddoomiyaan ahay la doortay iyadoon lagu dooran dhaqankaasaan waddankan ka jirin dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo oo maxaan ku dhahdaa lagu daydo dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generationska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caanamaalin si la isu habeeyo laisu hibeeyo ninkii wax qabay hadday markii odhan lahaayeen joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahayd fadhigii shalay ee golaha wakiilada ayaa guddoomiye loogu doortay baashe maxamed faarax kadib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiyihii hore cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo u tartamaya xilka madaxweynenimo waxaana shirguddoonkii fadhigii shalay ee golaha wakiiladu ku dhawaaqay in uu doorashadaasi oo gacantaagahayd ku guulaystay baashe maxamed oo helay sagaal iyo soddon cod halka cabdiraxmaan maxamed talyanle isna uu sheegay inuu helay siddeed iyo soddon cod cabdiraxmaan talyanle ayaa hore u hamaliyeeyey islamarkaana sheegay inuu ku qancay in doorashadaasi laga helay barxad maxamuud kaariye v o a hargeysa